garoonka diyaaradaha degmada cadaado oo bulshada iyo dowladda kadhes sayanska taladow yaa meelfaylan marahaya iyadoona garoonka qayb ku mid ah laamiga la saaray si garoonku sanagda koo bulshada cadaado iyo ku faa'iidaysta gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa kormeeray garoonka ooay ku dareertay shaqalaka casriga yahay dhismaha dhabo iyo kurooreena diyaaradaha raanweyga oo markii hor ahaayay kooyadan yar haddana diyaarado qaarshoy ku degi korna kuwa kumid ay guddiga galanto ka hayaan dhismaha garoonka iyo weliba usaaku warbiyaya meeluusu marahaya dhismo garoonka iyo walyaabo markaasi iyo unbaahinti laku taageera joogna eerboorkii cadaado oo howlgal ka bilowday laba asbuuc socday eerboorka saddex kilomitir waaye marka shaqadaasaan wadnaa oo bilaabatay ilaahay idankiis hadda fays one iyo fays two iyo fays three aan ka dhignay hal kilomitir waaye fayska koowaad fayska koowaad waa hal kilomitir halkii kilomitiraan hadda wadnaa afar boqoloo kilo afar boqol oo mitiraan hadda saarnay insha allahu tacaala maaragtay olibarshaatadii koowaad waa isku tasho waa waa jeebkeenna waaye nagaa wadanna hawshaan oo dadka ganacsatada oo deegaanka u dhasha eeraboorkan gacan weyn ka geystay haddana ayaga yaa wada waxayna go'aansadeen inay ka jiba gaaraan saddexdaas kilomiter eeraboor koowaad oo galmudug oo la dhammaystira inuu noqdaan gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame iyo weliba usoomaha nagay dadkii ku qiib qaaday dhismaha wejiga koowaad ee garoonka gudoomiyaha iyo weliba usaakabaaqan tila ku taageera sidii derbilanku wareejii lahaaye garoonka siilanku horseeda dadka iyo xoolo markaasi isku galaayaan garoonka ilaahay ayaa mahad iska leh maantay waxaan soo booqannay ayarboorka degmada cadaado oo hab casriya oo isku tashi ah ay u dhisayaan ganacsato deegaanka ah oo iskood isku xilqaamay si isku tashiyana u bilaabay ayarboorka wejigiisii koowaad aan rajaynayno isbuucyada iyo bilaha soo socda inuu dhammaystirmi doono haddii alla idmo waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalana waafajiyey ilaahii ganacsatada qalbigoodana ku soo riday xoolaha inay u quuraan wakhtigana ku bixiyaan si ay deegaankooda iyo dalkooda u hormariyaan na waa uga mahad celinaynaa iyagana waxaan sidoo kale dhiiro gelinaynaa dhammaan shacabka degmada iyo ganacsatada deegaanka ka soo jeeda inay dhulkooda maal gashadaan hadday noqoto aeroboor hadday noqoto waddooyinka hadday noqoto warshadaha iyo kambaniyyaasha waaweyn ee deegaanku u baahan yahay in deegaanka la maalgeliyo dib loogu soo laabto waxay walaalahan jijaabiyeen oo uu hogaaminayo adeer caruusa uu hogaaminayo in wax la qabsan karo waa u jeedaan meesha ay wax marayaan sida ay u quruxda badan yihiin waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa hay-adaha iyo dawliga iyo kuwa khayriga intaba ayraboorka waxyaalaha hadda ugu badan oo ka dhiman marka dhismaha hadda socda laga reebo waxaa weeye fensinkii in derbigii la wareejiyo oo xoolaha laga celiyo arrintaas waxay u baahan yihiin oo ganacsatadu ii sheegeen inay aad ugu baahan yihiin in laga caawiyo sidaas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa wasaaradaha ay qusayso iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada ayraboorada in ay maadaama dadkaani dad wax qabsaday si qurxan wax u hormarsaday ay yihiin in intaa yartaa laga taageero oo fensinkii loogu soo dadaalo si dayaaradaha iyo xoolaha iyo maxaa tidhaahdaye dadka iska soo gelaya iyo gawaaridaba maaragta looga xayndaabo garoonka diyaaradaha degmada cadaado oo si casrina dhisa weliba iyo ku qayb qaadaase horumarinta maalgashiga iyo shaq abuurka dhallinyarada ku noolaa degmada cadaado iyo deegaanada kale ka hareeraysan